sabuuraddii sagaashan iyo toddobaad rabbigu isagaa taliya haddaba dhulku ha reereeyo oo gasiiradaha badanuna ha wada farxeen isaga waxaa ku wareegsan daruuro iyo gudcur oo carshigiisana waxaa aas-aas u ah xaqnimo iyo garsoorid waxaa hortiisa socda dab oo wuxuu wada gubaa cadaawayaashiisa ku wareegsan ilaaciisii ayaa dunida iftiimiyey dhulkuna wuu arkay wuuna gariiray buurihii waxay rabbiga hortiisa ugu dhalaaleen sidii shamac oo kale iyagoo hor jooga sayidka dhulka oo dhan samooyinku waxay sheegaan xaqnimadiisa oo dadyowga oo dhammuna waxay arkaan ammaantiisa kuwa sanamyada la qoray u adeega iyo weliba kuwa sanamyada ku faana oo dhammu ha ceeboobeen ilaahyada oo dhammow isaga caabuda rabbiyow siyoon way maqashay wayna faraxday oo gabdhihii reer yahuud ahna waxay ku rereeyeen garsooridaadii waayo rabbiyow adigu waad ka sarraysaa dhulka oo dhan oo aad baa lagaaga sarraysiiyey ilaahyada oo dhan kuwiinna rabbiga jeclow sharka nabcaada isagu wuxuu dhowraa nafaha quduusiintiisa oo wuxuu iyaga ka samata bixiyaa gacanta kuwa sharka leh waxaa kuwa xaqa ah loo beeray iftiin kuwa qalbigooda quman yahay farxad kuwiinna xaqa ahow rabbiga ku farxa oo magaciisa quduuska ah ku mahadnaqa